sideedaba waxa wax laysaga qaadaa sharciyad waaye baarlamankaana dadka ka qaadi kara meesha tan hadda meesha annaga hadda aan joogo ee aan joogo iyo albeledka dadka lasoo keenay waa iska soo horjeednaa isuma jirno labaatan tilaabo isuma jirno waxaa nasiib darro ah in dad shacaba inta meesha lagu soo ururiyo ee la yidhaahdo xildhibaana yimid runtii waa arrin oo aad looga maaragtay sharciga lagu xadgudbay midda kalena waxa weeye ninka hadda isu keenay dadka xildhibaan waayo ma aha guddoomiye ku-xigeen ma aha sababtoo ah muddo afar bilood ayuu shaqadiisa ka maqnaa oo shaqada baarlamanka ay socotay sidaa darteed afartan iyo shan cisho ayuu sheegayaa sharciga dowlad goboleedka galmudug guddoonku hadduu ka maqnaado ududaar la-aan shaqadiisa sidaas ayuu kursiga uga degaa marka guddoomiye ma aha xildhibaan waaye mar horaa baarlamanku maaragtay ee hortiisa laga akriyey baarlamanka dowlad goboleedka galmudug shirarkoodii hore ayay ka akriyeen mooshinkiisana aniga mar hore ayaa la ii keenay oo gacantaan ku hayaaya meeshuu yaallaa oo mar horaa la ii keenay marka nin dilkiisa waayey oo runtii waxaan isleeyahay rafashadii ugu dambaysa inay tahay aan u malaynayaa waxaana la yaabinaya runtii in shacab inta lasoo aruuriyo weriyaasha inta loo yeero la yidhaahdo codka guddoomiyaha iyo iyo madaxweyne ku-xigeenka ka qaada waa arrin oo runtii aad ah la yaabay waana wax uu rabo galmudug in iyo shacabka in la marhabaadiyo waayo